في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa tobanka bisha shacbaan sannadka kunaafarboqoafartankowda hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida oo ka tacsiyeeyey istishaadka ashaykh abi hurayra qaasim arriimi iyo ashaykh abi ciyaad attuunisi oo ka mid ahaa hogaamiyaasha sarsare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab iyo maqrib alislaam waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa warbixinno ku aadan bayaanaad ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab oo ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah hoggaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin oo ka tacsiyeeyey istishaadka mashaa'ikhda abiciyaad attuunisi iyo yaxya abilhamaam oo uu faransiisku ku dilay waddanka maali waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika oo dhaliyey hadalhayn ballaaran iyo qoraayaal soomaaliyeed oo dalka iyo dibaddaba ku nool waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa ugu yaraan saddex maqaal oo laga qoray shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ku dhegaysan doontaan waa kuwee waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika xaaladda muslimiinta ee ku nool waddamadaasna waa sidee warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan ashaykh abi hurayra qaasim arriimi oo si saamayn ay ku jirto uga hadlay walaaltinimada tarjamada maqtaca lagu baahiyey baraha internetka ayaan idiin soo gudbin doonnaa barnaamijka toddobaadkan waxaa nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka ashaykh abi hurayra qaasim arriimi oo ahaa amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa waxaa toddobaadkan baahiyey mu'asasada warbaahineed ee assaxaab waxaana warbixintan ku egaya walaalkeen haashim cabdinaasir hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka abi hurayra qaasim arriimi oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaas oo uu maraykanku ku dilay duqayn oo ka geystay waddanka yemen bayaankan oo ku qoraa luuqadda carabiga ayaa waxaa baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab waxaana si khata dheer looga hadlay qayb ka mid ah taariikhda sheekh abi hurayra qaasim arriimi annagoo raalli ku ah qadaha allaah kalsooni buuxdana ku qabna ballanqaadkiisa dareemaynana xanuunka weysmada ayaa dhowaan waxaana lagu fajiciyey warka la xiriira geerida sheikha mujaahidka ah iyo hogaamiyaha fariidka ah ee abi hurayra qaasim arriimi allaha ka aqbala shahaadadiisa oo ay haleeshay duqayn saliibi ah oo ka dhacday dhulka xigmadda iyo iimaanka sidaasna wuxuu ku gaaray wuxuu uu tamani jiray oo ah inuu shahaado ku helo gacanta cadowgiisa ayaa lagu bilaabay bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu ahaa shahiidkeenna caalim ka mid a aclaamta mujaahidiinta ee dhallinyarada ah iyo buur ka mid a buuraha sugan ee dhaadheer wuxuu nafdiisa dulmadiidka ah u dhiibay rabbigiisa kadib safar dheer oo uu ku qaatay hijro jihaad nafiir imtixaan iyo shirqoollo uu kala kulmay cadowgiisa waxayna naftiisu jeclaatay inuu u safro buuraha afghanistaan isagoo naftiisa raqiis uga dhigay allaha dartii u boodana meel weliba oo ay ka soo yeerto xaalad dagaal geerida waddada allahna ka raadiya goobaha ay maladu tahay in laga helayo ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab oo looga hadlay istishaadka sheekh abi hurayra shahiidkeennu kama uusa suulin inuu gacanta ku wato seefta ouna yahay faaris dhex dabaasha dagaalada kuna sugan mid ka mid a dhufaysyada ugu muhiimsan ee islaamka ilaa uu ka geeriyooday kadib markii ay gaartay gacmaha dhagarta iyo khayaanada waxaana loo dilay sida libaaxa loogu dilo goshiisa innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun mana odhanayno wax allaha raalligeliya mooyee asaga ayaana og waxaan muujisanayno iyo waxa aan qarsanayno allah ayaana nagu filan mid la tala saartana allah ayaa u nimco badan ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaa bayaanka sidoo kale lagu bogaadiyey sheekh khaalid baaddarfi oo noqday amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab kadib markii lagu dhawaaqay istishaadka sheekh qaasim arriimi waxaana sabar siinaya in yabanta xigmadda iyo iimaanka oo ah gurmadka jihaadka ay ummaddu ku jirto ay ka buuxaan allah mahaddi rag la mid a abuu hurayra nafteennuna way ku xasishay in sheikha mujaahidka ah ee caalimka ah ee sheikh khaalib aadarfi uu la wareego mas-uuliyadda sheekh abuu hurayra kadib maadaama aan ku ognahay kheyr ballaaran khibrad waasaca xigmad iyo maamul wanaag naxsabuhu wallaahu xasiibuhu iyadoo ay u dheer tahay in uu walaalihiisa jecel yahay ayaguna ay jecel yihiin waxaan allah u weydiinaynaa sheikha in uu la garab galo hawshan uguna kaalmeeyo waxaana walaalaha alqaacida ee jasiiratul carab ku bogaadinaynaa inay maqlaan oo ay addeecaan amiirkooda hoggaankoodana ku duumaan ayna sii wadaan jihaadka waddada allaah ilaa waddamada muslimiinta laga xoraynayo dulmiga duqaadda iyo gumaystaha shareecada islaamkana la isku maamulayo ayaa lagu yiri bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab ugu dambayntii waxaan ummadda guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta ku leenahay abuu hureyra oo kale dadka ooyana ha u ooyaan ilimadana ha u daataan xaqiiqadii istishaadka sheekh qaasim arriimi waa mid keenaysa in ilimadu u qubato hase ahaatee ma odhanayno wax allah raalli ka yahay mooye innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allah waxaan weydiisanaynaa inuu ugu beddelo ehelka khayr badan ehelkiisa iyo daarka khayr badan tii adduunyada iyo inuu ku irsaaqo inuu shiiqu rafiiq la noqdo nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ayaa lagu soo qatimay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida kuna socda istishaadka sheekh qaasim arriimi amiirkii hore ee mujaahidiinta ee alqaacida ee jasiiratu alcarab قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا waa hagaag waxay sidoo kale mujaahidiinta alqaacida tacsi ka dareen istishaadka asheykh abi ciyaad attuunisi oo uu faransiisku ku dilay waddanka maali warbixin ku aadan bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab waxaa soo gudbinaya walaalkeen maxamed daahir calasow bayaankan oo ah mid tacsi ah ayaa ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaana uu ku saabsan yahay istishaadka sheekh abi ciyaad attuunisi oo uu faransiisku ku dilay duqayn uu ka geystay dalka maali furfurasho kadib bayaanku ay baahisay mu'asasa asaxaab waxaa lagu yidhi sida tan waxaan ummadeenna muslimka ah ugu tacsiyeynaynaa istishaadka mid ka mid ah raggeeda ugu khayrka badan sidaan u malaynayno difaacayna xurumaadka iyo waddamada muslimiinta kaasoo ah sheekha daaciga mujaahidka ah ee dalxiis ribaad iyo jihaad ku maray dhulka allah oo ah abi ciyaad attunisi allah u dembi dhaafe hana wanaajiyo matiqaadkiisa oo ha dejiyo darajaadkiisa sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida gudidda xaqa uu nagu leeyahay qof sharaf leh oo ka hoos maray ciidda waxaa ka mid ah in la baraarujiyo taariikhdiisa siiradiisa udgoonka badnaana looga sheekeeyo dadka nool warkiisa iyo raadadkiisana lagu dhex faafiyo dadka allah wuxuu mudan yahay in uu ku furo quluubta dad mu'miniin ah kuna hanuuniye laabta rag muslimiin ah waxaan uga markhaati kacaynaa sheekh abi ciyaad inuu ka mid ahaa dadka daa'imay jihaadka dacwada ribaadka iyo thuquurta kama uusan gaabin jirin in dadka uu xasuusiyo allah islamarkaana tuso macaalimta loogu soconayo dhabbaha allah allana waa uu u nimceeyey sheekha markii uu ka dhigay tan iyo siddeetameeyadii qarnigii hore qof ku barbaaray daacada allah qalbigiisuna wuxuu ku xirnay masaajidda iyo fadhiyada xuska allah ilaa markii dambe uu noqday mid uu eryanayo nidaamka daaqiga ahaa ee saynulcaabidiin markaas oo uu ka soo baxay tuunis bilaabayna inuu hijro iyo qurbajoognimo ku maro caalamka ilaa ugu dambayntii uu caga dhigtay afghanistan halkaas oo sannado badan uu joogay islamarkaana tegi jiray jabahaadka dagaalka wuxuuna halkaas ka soo cabay culuumta caskariga taas oo ehel kaga dhigtay isagoo dhallinyaro ah hoggaaminta ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida loogana hadlayay istishaadka sheekh abi ciyaad al tuunisi kadib duulaanadii kow iyo tobankii sebtembar ee bedelay wejiga caalamka waxa uu sheekh abuu ciyaad aaday waddanka turkiga hase yeeshe isaga iyo dadka ahluqeyrka iyo jihaadkaba ah waxaa kamiin ugu jiray ciidamada nidaamka cijmaaniga ee turkiga xabsiga ayayna dhigeen kadibna waxay u gacangeliyeen nidaamka dabadhilifka ee tuunis sheikhuna sannado ayuu ku jiray xabsiyada nidaamkaasi dowrkii uu qaatay sheekh abiciyaad kadib kacdoonnadii guga carbeed oo ay tuunis ka mid ahayd waddamada uu ka dhacay ayaa lagu soo hadal qaaday bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab kadib markii uu allah ku manaystay inuu ka soo baxo xabsiga iyadoo ay bilowdeen kacdoonnadii guga carbeed wuxuu shiikhu qaaday dhabbaha dacwada iyo sicitaanka mafaahiimta isagoona dadaal dheeraad ah ku bixiyey sidii hawiyada islaamiga ah loogu beeri lahaa tuunis wuxuuna sidaasi jamaacada ansaaru shareeca kaga aas-aasay tuunis qadartuna waxay keentay in cilmaaniyiintu ay la dagaalamaan shiikha iyo jamaacadiisa uu markaasi aas-aasay ilaa ay ciriiri ku noqotay tuunis markiibana calaamadaha kayrka iyo jihaadka ayaa ka soo baxay liibiya shiikhuna halkaas ayuu aaday oo ahayd goobihii uu ka jihaadi jiray cumar ilmukhtaar ayaa lagu yidhi bayaanka xaqiiqadii sheekh abi ciyaad wuxuu rabbigiisa aaday kadib safar dheer oo hijro halgan iyo jihaad ah kadib annaguna wallaahi waan ka murugaysannahay weysmadiisa waxaana istishaadkiisa aan ku weynay tiir ka mida tiirarka dacwada iyo calam ka mid ah aclaamta jihaadka iyo nafurka iyo tusaale dhif ah oo loo soo qaato akhlaaqda iyo tilmaamaha sareeya iyo halbeeg dhab ah oo ka mid ah halbeegyada lagu cabiro qofka muslimka ah ee xilligaa nool anaguna waxaan allah ka rajaynaynaa inuu nagu manaysto dadka jihaadka wadana uu ku manaysto tobanaan la mid ah sheekh abi ciyaad waxaana tacsi gaar ah u diraynaa dadka wada jihaadka iyo dacwada ee ka naxay istishaadka sheekh abi ciyaad mujaahidiinta maqhribul islaam ehelka shiikha iyo midkii kugula rafiiqay cidlada ee ah shiikha caalimka mujaahidka ah ee sharafta badan mana odhanayno wax allah raaligeliye mooye ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyaha mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam uu ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta uu ku wargeliyey in sheekh abi ciyaad attuunisi sheekh yaxya abilhamaam iyo rag kale ay ku dhinteen duqayn diyaaradeed oo uu faransiisku ka fuliyey waddanka maali قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا sidoo kale hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi ciyaad attuunisi waxaana mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ay baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta bayaanka tacsida waxaa soo gudbinaya walaalkeen maxamed cali aadan bayaankan oo ciwaan looga dhigay tahniyad iyo tacsi ku aadan istishaadka labada hogaamiye ee sheekh yaxya abilhamaam iyo sheekh abiciyaada tunasi ayaa ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka lagu bilaabay aayaddu allah ku sabarsiinaya muslimiinta xilliyada ay masaa'ibta la kulmaan wuxuuna allah yidhi ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتقوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستمعون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
aayaadkaas wan wanaagsan ayaan ku sabar siinaynaa nafteenna iyo tan walaalaheenna aan jecelnahay ee mujaahidiinta maqribul islaam weysmada aan weynay darteed hogaamiyeyaasha sheekh yaxya abilhamaam iyo sheekh abiciyaada tunasi iyo raggii walaalahooda ahaa oo ay ka mid yihiin hogaamiye nuux abi masruuq aljazaa'iri sheekh abi dujaanata alqasiimi sheekh abi dalxat alliibi walaalka xaasim almisri walaalka gabyaaga ah ee alkhayrawaani walaalka xamsat aljazaa'iri iyo walaalka moxamed abiriim addaariqi allaha u naxariista dhammaantooda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bayaanku intaasi ku sii daray waxaan tacsi gaar ah u diraynaa amiirka alqaacida ee maqribul islaam kaas oo ah sheekha fadliga badan ee abi muscab cabdilwaduud allaha dhowre waxaan allaah u weydiinaynaa in isaga iyo mujaahidiintaba uu sabar siiyo waxay musiibada ku hilmaamaanna siiyo waxaan sidoo kale allaah u weydiinaynaa inuu ka ajarsiiyo masiibadooda wax ka qayr badanna ugu beddelo abuu hurayra allaha ka raalli noqdee waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi allaah wuxuu yidhi addoonkayga iguma lahan abaal aan ka ahayn janno haddii uu ku sabro oofsashada aan oofsado qof uu jeclaa oo ka mid ah dadka adduunyada waxaa wariyey bukhaari ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo weysmada walaalaha iyo istishaadka hoggaanka ay ku adag tahay nafta dhadhankeeduna uu qaraar yahay haddana waa mid macaan marka ay noqoto allaah dartii iyo waddadiisa dhiigga shuhadada ayuu ku soconayaa jihaadka qoorahooda ayaana lagu dhisayaa khilaafada raashidada ah ee ku socota manhajka nubuwada hilbahooda ayaana loogu gogol xaarayaa qudusta aan jecelnahay laguna soo ceshanayaa dhulalka muslimiinta ee ku jira gumaysiga markaan aragtidaas wax ku fiirino shahaadadu ma noqonayso imtixaan iyo musiibo balse waxay noqonaysaa hadiyad rabbaani ah waxaan marka allaah ka rajaynaynaa in dhiigga mashaa'ikhda yaxya abilhamaam sheekh abiciyaada tunasi iyo walaalahooda allaha u naxariistee uu ka dhiga mid furasho khayreed u ah mujaahidiinta maqribul islaam iyo iftiin ay ifsadaan jiilasha soo socda iyo bilowga safxad cusub oo ay guusha ku raacayso islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana tacsiyeeyey hogaamiyeyaashii alqaacida ee uu faransiisku ku dilay maali umarada jihaadka waa kuwa ugu dadaalka badan inay helaan shahaadada naxsabuhum wallaahu xasiibuhum waxayna arrinkaasi uga dayanayaan imaamkii mujaahidiinta oo ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam jaabir bin cabdillaah waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaan maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo dhahaya marka la sheega raggii uxud ku shahiiday aniga sow maahan waxaan wallaahi jeclaystay inaan la tago raggii buurta waxaa wariyey axmed mujaahidiinta maanta joogtana kama murugsana oo keliya inay waayeen dadkii ay jeclaayeen balse waxay kaloo la tiiraanyaysan yihiin inaanay la tegin asxaabtooda oo iyaga dib loo dhigay horay iyo gadaalba talada allaah ayaa iska leh waxaan weydiisanaynaa inuu nagu nooleeyo islaamnimada naguna dila iimaanka noogana hiiliya gaalada ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa bayaanka lagu soo khatimay ugu dambayntii waxaan walaalahayna mujaahidiinta maqribul islaam kula dardaarmaynaa alla ka cabsiga iyo inay ku sabraan daacadiisa waxaan kaloo kula dardaarmaynaa inay ka argoostaan faransiiska iyo xulafadiisa dhiigga hoggaankeenna aan ka dhigna shidaalka dagaalkeenna si ay u ogaadaan araadiisha saliibka inaan nahay ummaddaan isdhiibin waan guulaysanaynaa ama waan dhimanaynaa kulankeenuna waa baytulmaqdes dhowaan ayay ahayd markii amiirka mujaahidiinta maqribul islaam sheekh abuu muscab cabdilwaduud uu ku dhawaaqay in maali ay ku shahiideen hogaamiyeyaal ka tirsan mujaahidiinta kadib markii ay duqaysay diyaarad ay leedahay dowladda faransiiska waxaana raggaasi ugu cansanaa hogaamiyeyaasha kale ah sheekh yaxya abilhamaam iyo sheekh abiciyaada tuunasi قد صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جا- waa hagaag sidaad la socotaan dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qabatay shirweyne ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab shirkaas oo looga arrinsanayay arrimaha jihaadka bariga afrika waxaana shirkaas uu dhaliyey hadalhayn ballaaran iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada ay fikrado ka dhiibteen aqoon-yahan lagu magacaabo cabdirasaaq xaaji xuseen oo ku nool dalka sweden ayaa shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu ka qoray maqaalu ciwaan oga dhigay lix arrimood oo shirweynihii al-shabaab uu kaga duwanaa shirarka kale waxaana maqaalkan sida u qornaa usoo gudbinaya wariyaheena cabdilfataax maxamed qaasim saddex iyo labaatankii bishii rajab kun afar boqol koob iyo afartankii hijriyada waxaa soo gebagaboobay shir socday muddo shan maalmood ah oo ay qabatay xarakada al-shabaab kaasoo lagu martiqaaday dad kor u dhaafaya boqol xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameedyo culimo iyo qaar ka mid a madaxda al-shabaab sida ay shaaciyeen warbaahinada kooxda taageera laguna baahiyey baraha bulshada qormadan kooban ugama hadli doono shirkaas go-aanada ka soo baxay iyo ujeedka laga lahaa balse waxaan ku hoga tusaalayn doonaa lix qodob oo aan isleeyahay waa uu la gaar ahaa shirka al-shabaab kow waxa uu qabsoomay xilli laga walaacsan yahay coronavirus kulanku wuxuu dhacay iyada oo la hakiyey dhammaan kulamadii iyo shirarkii dunida sababo ku aadan cabsi laga qabo fayruska dilaaga ah ee corona islamarkaana albaabada la isugu dhuftay jaamacadihii iskuuladii iyo goobihii isku imaatinka ahaa oo dhan al-shabaab waxay aaminsan yihiin in cudurka coronavirus uu yahay xaqiiq jirta oo halis ku ah dunida sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka waxayna u arkaan inuu yahay imtixaan ay tahay in muslimiintu ay ku sabraan iyo ciqaab uu allah duldhigay gaalada dadka aqoonta u leh al-shabaab ayaa saadaalinaya in coronavirus uu u hiilinayo kooxda sababtoo ah waxaa baaqday kulamadii caalamiga ahaa ee ka dhanka ahaa waxa loogu yeero argagixisada maraykanku waxa uu sheegtay inuu hakiyey dhaqdhaqaaqyadii militari ee uu ka waday afrika iyo caalamka intiisa kale corona waxa uu wiiqay dhaqaalihii maraykanka iyo dhammaan dowladaha dagaalka ku haya al-shabaab cudurka oo noqday caqabada koowaad ee haysata maraykanka ayaa sidoo kale kala dhantaalay awooddii reer galbeedku ku wajahayeen ururada islaamiga ah ee kasoo horjeeda siyaasadaha reer galbeedka qodobka labaad ee uu la gaar ahaa shirka waa beesha caalamka oo aanan lagu martiqaadin sannadihii lasoo dhaafay waxaa caado noqotay mar walba oo la qabanayo shirar ama kulan looga hadlayo arrimaha soomaaliya inay beesha caalamka hormuud ka ahayd abaabulka iyo maamulka shirkaasi balse waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirka al-shabaab ayaa waxaa ka mid ah inaysan ka soo qaybgelin ergo ama diblomaasiyiin matalaya beesha caalamka ergeyga gaarka ah ee u-n-ka james swan wakiilka midooda afrika ee soomaaliya francesco madera safiirka maraykanka ingiriiska midooda yurub kenya iyo etoobiya ayaan muuqaaladooda lagu arag sawirada laga soo qaaday shirka sidoo kale waxaan lagu martiqaadin axmed madoobe iyo deni oo mucaarad ku ah xukuumadda farmaajo xarakada al-shabaab ayaa ah caqabada ugu weyn ee hortaagan maamulka villa soomaaliya arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in gundhiga iyo aas-aaska go-aanada ka soo baxay shirka ay ahaayeen kitaabka iyo sunnaha taasoo ah mid ka duwan shirarka ay qabsadaan dowladda federaalka kuwaas oo go-aanadooda lagu saleeyo xeerarka qaramada midoobay iyo qawaaniinta caalamiga ahi qodobka saddexaad ee uu la gaarka ahaa shirka waa isagoo ay ka qayb galeen madax uu maraykanku duldhigay lacag malaayiin dollar ah qaar ka mid a xubnaha al-shabaab ee uu maraykanku baadigoobayo ayaa ka soo qayb galay kulanka wadatashiga ah ee ay qabatay kooxdu fu-aad maxamed khalaf oo uu maraykanku ku baadigoobayo abaalmarin dhan shan milyan oo dollar oo la siiyo qofkii xogtiisa keena ayaa ka dhex muuqday sawirada la baahiyey warbaahinta taageersan al-shabaab ayaa waxay sheegeen in shirkaas uu goobjoog ka ahaa amiirka guud ee xarakada al-shabaab axmed cumar abuu cubeyda oo ah ninka loogu raadinta badan yahay afrika dowladda maraykankuna ay dul saartay lacag gaaraysa lix milyan oo dollar bilihii u dambeeyey diyaaradaha maraykanka ayaa duqaymo lixaad leh ku hayay deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab warbaahinta ayaa dhankeeda waxay hadal haysay in ururku uu wajahayo cadaadisyo milatari oo sababay inuu u firxado dhanka hawdka balse shirka ayaa muujiyey in kooxdu ay weli awood u leedahay inay abaabusho shirar u dhigma heer caalami kulmiso xubno ka badan boqol ku dhowaad muddo toddobaad ahna ay si nabadgelyo ah uga tashadaan waxay ugu yeereen aayaha muslimiinta ku dhaqan bariga afrika taas oo ka dhigaysa al-shabaab koox aan la saadaalin karin qorshaha u degsan iyo go'aanada ay qaadanayaan qodobka afaraad ee uu shirkooda la gaarka ahaa waa ka qaybgalayaasha oo aysan dumar ku jirin siyaasadda soomaalida waxaa xilliyadii u dambeeyey ku soo biiray erayo ku cusub dhaqanka iyo dhegaha dadka soomaaliyeed sida qoondada dumarka iyo kaalinta ururada bulshada rayidka ah kuwaas oo laga soo miinguuriyey hannaanka siyaasadda ee waddamada reer galbeedka waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirweynaha al-shabaab waxaa ka mid ahaa inaysan ka soo qaybgelin dumar iyo ururada bulshada rayidka ah taas oo xoojinaysa aragtida aan kor ku soo xusay ee ah in gundhiga shirka lagu saleeyey mabaadi'da islaamka xeerka caalamiga ayaa xadidaya saamiga dumarku ay ku leeyihiin kaalinta aayaha bulshada ay ka tirsan yihiin balse al-shabaab ayaan gebi ahaanba ictiraafsanayn xeerka caalamiga ahi qodobka shanaad ee uu shirka la gaarka ahaa waa calanka madow ee towxiidka waxyaabaha sida gaarka ah indhahayga usoo jiitay markii aan daawanayay sawirada faraha badan ee laga soo qaaday shirka waxaa ka mid ahaa muuqaalka calanka madow ee astaanta u ah al-shabaab si qurux badan ayaa calankaasi waxaa loogu xardhay hoolka uu shirku ka dhacay waxaana uu dhinaca midig ka yeelay mimbarka ay soo istaagayeen xubnaha hadallada ka jeedinaya kulanka calankaasi madow ee towxiidka dhexda looga xardhay ayaysan sinaba ku suuragal ahayn inuu ka soo muuqdo shirarka ay qabanqaabiso beesha caalamka iyo kuwa ay qabtaan dowladda federaalka arrintaas oo ka dhigaysa astaan uu la gaar noqday shirka ay al-shabaab soo qabanqaabisay isagoo uusan garab oolin calan kale qodobka lixaad ee uu la gaarka ahaa shirka al-shabaab waa hotelka lagu qabtay oo aan la shaacin shirku waxa uu la gaar ahaa inaan qorshihiisa iyo qabsoomidiisa horay loola wadaagin warbaahinta caalamka sidaa darteed ma jirto cid ilaa iyo hadda garan karta magaalada lagu qabtay oo aanan ka ahayn xubnihii lagu martiqaaday hotelku waxa uu ahaa mid aad u qurux badan loona diyaariyey si heer sare ah wuxuu u dhigmay amaba uu ka qurux badnaa hoolalka shirarka iyo hoteelada ku yaala muqdisho iyo nairobi balse waxa keliya ee uu uga duwan yahay ayaa waxay tahay inaan warbaahinta lala wadaagin magaca hotelka iyo goobta uu ku yaallo ugu dambayn waxaan odhan lahaa xarakada al-shabaab waxay buuxisay faraaqii dowladnimo ee ka jiray waddanka waxay nabad ku soo dabaashay deegaanada ay ka taliso waxay dhistay maamullo bixinaya adeegyada asaasiga ah ee ay bulshadu u baahan tahay garsoor hufan oo dadka cadaalad ku maamula sida ay qirsan yihiin dowladaha iyo hay-adaha dagaalka kula jira oo ay ugu horeeyaan un-ka iyo xataa taliska ciidamada maraykanka ee africom maamulada al-shabaab ayaa waxa uu xiriir wanaagsan kala dhexeeya bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka arrimiyaan arrintaas oo ah mid bannaanka soo dhigtay awooddooda maamul iyo inay leeyihiin karti ay ku hogaamiyaan siyaasadda waddanka suuradda dhabta ah ee al-shabaab waxay meesha ka saaraysaa aragtidii uu ka aaminsanaa adduun weynaha ee ahayd inay kooxdu tahay mid argagixiso ah oo u taagan keliya dil iyo burbur waxayna tani lama huraan ka dhigaysaa in lala macaamilo ururka waxgaradka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dib u qiimeyn ku sameeyaan aragtida ay ka qabaan al-shabaab kuna fiiriyaan aragti aysan saamayn ku lahayn beesha caalamka iyo dowladaha reer galbeedka iyadoo meel la iska dhigayo aragti kala duwanaanshaha maamul ee kala dhexaysa kooxda al-shabaab waxay mudan yihiin in lagu ixtiraamo aragtidooda siyaasadeed iyo adeega ay u hayaan bulshada soomaaliyeed maqaalkan waxaa qoray aqoon-yahan cabdirasaaq xaaji xuseen oo ku nool magaalada stockholm ee dalka sweden sidoo kale qoraa soomaaliyeed oo lagu magacaabo warsame xaaji ayaa maqaalu ciwaan oga dhigay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ka qoray shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika internetku waa shabakad ballaaran oo ay ku jiraan mareego tira aan lagu koobi karin dadka isticmaalana waa dad kala duwan hase yeeshee mid weliba wuxuu ka raadsadaa hadafkiisa iyo baahida markaas haysa inta badan marka aan internetka booqanayo waxaan allah weydiistaa inaanu iga horkeenin waxaan ka naxo taas beddelkeeda allah ayaan weydiistaa khayr iyo wax farxad geliya quluubteenna iyo tan muslimiinta ayuu ku bilaabay qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo warsame ugaas iyadoo uu sii socdo maqaalka waxaa lagu yidhi habeenkii ay khamiista soo gelaysay taariikhduna ay ku beegneed shan iyo labaatanka bisha maarso labada kun iyo labaatanka ayaa salaada cishaha kadib waxaan galay internetka markiibana waxaan ku bilaabay inaan booqdo mareegaha islaamiga gaar ahaan websaydyada idaacadaha al andalus iyo alfurqaan anigoo raadinaya wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada mujaahidiinta iyo akhbaaraadka muslimiinta wilaayaadka islaamiga markiiba waxaan arkay cinwaan soo jiidasho leh oo u qornaa sida tan xarakada al-shabaab oo qabatay shirweyne looga tashanayay halganka jihaadka bariga afrika bayaan fatwo iyo sawiro markii aan gujiyey linkigaas waxaan arkay waxaan xitaa marnaba khiyaaligayga kusoo dhicin waxay macluumadu sheegtay in inka badan boqol ruux oo isugu jira culimo hoggaan jihaad iyo nabaddoonno ay qaateen kulan shan maalmood soconayay kana soo baxeen fatwo iyo bayaan muhiim ah ayuu yidhi qoraaga maqaalka qodobada ay ka fatwoodeen culimmada muslimiinta waxay ahaayeen kuwo xasaasi ah islamarkaana ummaddu u baahi qabtay in laga shaafiyo loona bidhaamiyo xukunka diineed iyo waxay shareecadu ka qabto waxay culimmadu ka fatwoodeen dastuurka gacan ku samayska iyo nidaamka federaalisamka mowqifka sharciga ee waxaa loogu yeero xukuumadda soomaaliya xukunka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan waddanka cawlamada bariga afrika iyo in layska dafciyo cadowga horarka ah qodob kasta waxay culimmadu soo dareeriyeen nusuusta sharciga ah ee loo cuskaday aad bayna u sugeen allah ha barakeeye ee waxaana fatwada culimmada akhriyey sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimmada ugu caansan ee soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ayuu yidhi warsame xaaji oo maqaal ka qoray shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika bayaanka ka soo baxay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxay ahaayeen qodobo wax ku ool ah oo muhiimad u leh muslimiinta bariga afrika waxaana dhinacyada shirka xaadiray ay isla garteen in muslimiinta ay wajahayaan duulaan adag mujaahidiintana ay tahay inay sii xoojiyaan halgankooda xaqa ah qodobada sida gaarka ah ii soo jiitay islamarkaana ku jiray bayaanka waxaa ka mid ahaa in ka qaybgalayaashu ay isla garteen in laga digo qulqulka itoobiyaanka xabashida ee soo gelaya dalka kuwaasoo colaadda soomaalida kala dhexaysa ay tahay mid soo jireen ah dhulkii awowiyaasheen ee ay xoogga ku qabsadeen ayaana inooga baahan inaan soo dhicinno dagaalka wacyiga iyo maskaxda waa mid ka mid a furimaha ugu muhiimsan ee muslimiintu kaga hortegayaan duulaanka gaalada sidaas darteed ka qaybgalayaasha kulankii wadatashiga jihaadka bariga afrika waxay isla garteen in la xoojiyo jaanibkaas ummaddana laga wacyigeliyo maqaalka oo sii socda ayaa qoraaga wuxuu ku yidhi haddii aan u imaado hoolka uu ka dhacay shirka waxaan aad ula dhacay qaabka wanaagsan ee loo diyaariyey waxaa ii muuqatay inaan dadaal loo yaraysan hirgelinta shirkaas iyo qurxintiisa intuba markaan arkay sawirada waxaan aad ugu farxay waayilada ciraystay ee ka talinaya kana tashanaya aayaha ummadooda waxaana si dhaba loo yaqiinsan karaa inay dhammaatay ishaacadii horraanteedaba wax kamijiraanka ahayd ay faafin jireen dadka uu cadowgu ka caqli badiyey ee ahayd waa dhallinyaro aan kala garaad roonayn lagana helaynin dad rugcaddaa ah sidiisaba jihaadka wuxuu kulmiyaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa xaqiiqa in mujaahidiinta laga helayo dad siddeetan jirro ah sidoo kalena ay ka buuxaan dhallinyaro ku barbaaray cibaadada allaah aana rajaynayno insha allah in qiyaamaha ay ka mid noqdaan dadka harsanaya harka allah subxaanahu wa tacaala ayuu yidhi warsame xaaji oo qoray maqaalkan wuxuu intaa ku daray dhammaan ka qaybgalayaashu way isdhinac fadhiyeen waxay ka sheekaysteen oo isla gorfeeyeen qadiyadda ummadooda go'aanno wax ku ool ahna way soo saareen adeer fartaag oo shirkaas ka qaybgalay ayaa mar la weydiiyey waxay halkaas ka qabanayeen yidhi waxaan ka tashanaynay arrimaheenna waa sax waxay ka tashanayaan arrimaha ummadooda xaq bayna u leeyihiin waxaase wax allaah looga mahadyo ah inaan soo gaarno wakhti dadka intaas leeg ay u kulmayaan allah dartii ka arrinsanayaan horumarinta jihaadka xilli weliba dadka qaar oo maanta nool ay soo arkeen iyadoo fadhiyo loo qabanayo hagardaamaynta jihaadka sidaba uu sheegay sheekh suldaan moxamed aale moxamed wuxuu sameeyey qoraaga maqaalka ciwaan jaanibi ah wuxuuna yidhi muxuu muujinayaa kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika xaqiiqdii shirkan magaca uu watay oo keliya ayaaba ku deeqaya qadiyaddu ma ahan soomaaliya iyo dhowr gobol qadiyadda laga doodayo iyo waxa laga shuuraynayo waa xaalka muslimiinta bariga afrika fatwada iyo qodobada halkaas ka soo baxayna waxaa laga doonayaa muslimiinta mandiqadan ku nool inay fuliyaan wuxuu muujiyey shirkaas macnawiyaadka iyo himada sarraysa ee hurmuudka jihaadka bariga afrika wuxuu bannaanka soo dhigay inay raayada noo sidaan halyeeyo ummadeed naxsabuhum kadalika walaa nusakii cala allaahi axada wuxuu iftiimiyey shirkaas in wilaayaadka islaamiga ay yihiin dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin bulsho tiro badan dadka muslimiinta ee ku dhibaataysan caalamka gaar ahaan bariga afrikana la gudboon tahay inay la soo baxsadaan diintooda oo ay iska xaadiriyaan dhulkaas lagu maamulayo shareecada islaamka wuxuu kulankaasna tusay in jihaadkan uu yahay mid ay ummaddu leedahay qolo gaar ah iyo ashkhaas gooni ahna aanu gacanta ugu jirin qofkii tale iyo tusaalayn wadana ay mujaahidiintu soo dhoweynayaan dabcanna shirkaas wuxuu ahaa kii ugu ballaarnaa laakiin kulammada wadatashiga waa kuwo si joogta a u dhaca sidaba uu sheegay sheekh cali dheere allah dhowree oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika mar uu la hadlayay warbaahinta islaamiga qaybaha dambe ee maqaalkan uu qoraaga warsame xaaji ku taxliilinayay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu ku soo gebagabeeyey ugu dambayntii waxaan leeyahay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad mar kala sugteen inaad tihiin rag dareemiga culayska saaran iyo ummadda sugaysa halka ay la eg tahay waxaad dhigteen wacdaro taariikhi ah oo ay taariikhda islaamku baal dahabiya ku qori doonto waxaad muujiseen inaad u nooshihiin ummaddiina gaal iyo muslimna waxaa tusteen in jihaadkan uu imtidaad u yahay jihaadkii nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo kii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ee ku dhisnaa ku adadkaanta gaalada iyo in loo nuglaado muslimiinta ummaddu waxay sideedaba ku nooshahay hoggaankeeda haweeney ayaa xashka waxay ku weydiisay abuubakar sadiiq khaliifkii koowaad ee muslimiinta inta ay muslimiintu haysan doonaan diintooda markaas buu abuubakar sadiiq ku jawaabay hadal muujinaya fiqhiga diineed ee uu xambaarsanaa wuxuuna yidhi waxaad arrinkan oo ah islaamnimada ku sugnaan doontaan inta ay umradiinnu toosan yihiin ummadda waxaa la gudboon inay duca iyo nusro la garab taagnaato dadka ku hogaaminaya diinta iyo jihaadka allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ku sugo xaqa ka ilaaliyo fitanta kana dhowro dhagaraha cadowga iyo shirqooladooda mar kale shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad ka farxiseen malaayiin muslimiin ah waxaadna ka caraysiiseen qoomam gaalo ah halkiina ka sii wada halganka qofkii arrimaha sarreeya dalbana habeeno badan ayuu soo jeedaa gebagabadii waxaan rajaynayaa dadka ugu horeeya wallaah ku sharfi doona shahaadada inay gaarsiiyaan raggii horay allah ula kulmay jihaadkan uu allah muslimiinta ku ciseeyena sabab u ahaa oo uu ka mid yahay sheekh mukhtaar abisubayr in jihaadka uu halkiisa ka sii socdo mujaahidiintu midaysan yihiin ummadduna ay ku duuban tahay oo ay samic iyo taaco la garab taagan tahay hoggaankeeda ayuu ku soo khatimay warsame xaaji oo qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu ku tacliiqinayey shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee ay ka qayb galeen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed إن مات مختار ما لنت عزائمنا ففي الشباب ألوف مثل مختار وفي الشباب جحاجح مسخارة لراية الحق والإيمان والثار وفي الشباب صقور العز مخلبهم لنصرة الدين مسنون بأشفار nuur xareed kooshin oo isna ah aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu ka qoray maqaaluu ciwaan oga dhigay shirweynihii al-shabaab oo maankayga ku xiray shirarkii daraawiishta waxaana soo gudbinaya wariyahena maxamed cali aadan inkastoo shirweynaha al-shabaab ay wax ka qoreen dad badan oo mucaarad muxaafid iyo dhexdhexaad ba isugu jira ayaan jeclaystay inaan dareenkayga ka dhiibta anigoo aan wakhti ku lumin dhinacyadii laga hadlay ama laga taxliiliyey ugu horreyn inta wax ka qortay shirkan muslim iyo gaalba waxay isku raaceen inuu ka duwanaa shirarka ay qabtaan dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka waana midda keentay in markii aan daawaday sawirada ay xusuustayda ku xidhaan shirarkii daraawiishta daraawiishtu waxay ahaayeen dadkii uu hogaaminayey sayid maxamed cabdulla xasan lana dagaalamay gumaystihii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida kuwaasoo uu xilligoodii badnaa dabadhilifku sidaba maanta ka muuqata soomaaliya mana jirin ciddaan iyaga ahayn oo ku dhiiran kartay inay si madax bannaan uga shiraan aayaha dadka muslimiinta ah al-shabaab waxay qarni kadib taagan yihiin halkii ay joogeen ciidankii daraawiishta iyagoo weliba kulansaday khibraddii ay ka dhaxleen awowayaashodaas iyo aqoonta maanta casriga ah shirkan wuxuu ku soo aaday xilli labadii sano ee lasoo dhaafay ee dowladda federaalka cod dheer ku sheegaysay in shabaabku bilaabeen inay dowladeeyaan ama hab dowladeed u dhaqmaan taasoo meesha ka saartay dicaayaad muddo dheer soo socotay oo lagu suurad xumaynayay culimmada markaad akhriso buugaagtii laga qoray halgankii daraawiish waxaad ogaanaysaa in shirka al-shabaab ay xaadireen qaybihii ummadda matali jiray ka hor madax bannaanideeda iyo xilliyadii halgankaba sawirada waxaa iiga muuqday odayaal garacasyo ah oo muuqaal ahaan wada dhalaalaya sunnaduna ka muuqato weliba arrinta sida gaarka ah ii soo jiidatay waxay ahayd in ka qaybgalayaasha oo dhammi ahaayeen kuwo garar leh oo shaarubada gaabsaday halka shirarka dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay dadkooda dhan ka xiiran yihiin gararka shaarubaduna aad baaquli moodo madaxweynahaba ha ugu horreeye ee arrinta kale ee muhiimka ah ee aan laga hadlin igana yaabisay waxay tahay shirka oo ay ka qayb galeen culimmo waaweyn oo intooda badan siddeetameeyadii ka baxay jaamica alislaamiya sida aan xogta ku helay tanina waxay meesha ka saaraysaa hadalladii ay ku hadaaqaan kooxaha u kiraysan reer galbeedka ee shabaabka ku sheegay inay yihiin dad aan aqoon lahayn shirka al-shabaab ee looga arrinsaday aayaha muslimiinta bariga afrika ayaa waxaan ku tilmaami karayaa inuu ahaa mid ka turjumaya ummadda diin ahaan iyo dhaqan ahaan ceebna ma ahan in wiilku uu aabbihiisa isku ekaysiiyo ugu dambayntii al-shabaab waxaan leeyahay idinka iyo gumaystayaasha waxaad ka dhigan tihiin laba koox oo garoon ku wada jira oo kubad cayaaraya koox walbana ay haysato taageerayaasheeda sidaa darteed waxaad ku dadaashaan inaad u dhug lahaataan taageerayaashiinna dhanka kalena si aad ah isaga ilaalisaan inaad ku mashquushaan taageerayaasha kooxda kale oo isugu jiri kara nuuc walba wadaadana ay ka mid yihiin ummad weliba aayaheeda inay garato iyadaa leh maqaalkan waxaa qoray axmed nuur xareed kooshin haddaba shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxaa looga arinsanayey jihaadka bariga afrika waxaana mandiqada bariga afrika ay tahay mandiqad ballaaran islamarkaana ay ku yaalaan waddamo dhowr ah warbixinta idinku soo maqan waxaanu ku egeynaa waddamada laysku yidhaahdo bariga afrika iyo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta ku nool halkaas لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما
shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu dheliyey hadalhayn ballaaran iyo falcelinno kala duwan waxaana si isku mid a ula tacjubay dadka jecel halganka ay hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xitaa kuwa ka soo horjeeda warbixintan waxaan ku soo gudbin doonnaa waddamada la isku yidhaahdo bariga afrika iyo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta ku dhaqan waddamadaas mustalaxa bariga afrika waxaa si guud loogu yaraa dowladaha dhaca bariga qaaradda weyn ee afrika waxaana si guud bariga afrika u hoos yimaada mandiqado dhowr ah oo ay ku jiraan geeska afrika iyo waadi anniil mandiqad kastana waxaa ku yaala dowlado gaar ah hase yeeshee marka lagu dhawaaqo dowladaha bariga afrika wuxuumaanka dadka gaar ahaan dadka u dhundaloola arrimaha juqraafiga ku soo dhacaya toddoba dowladood oo kale ah kenya yuganda tanzaniya eritreya jabuuti itoobiya iyo soomaaliya haddii aynu ku hormarno waddanka kenya waa dal dhaca dhanka bari ee qaaradda afrika wuxuuna u dhexeeyaa waddamada soomaaliya iyo tanzaniya wuxuu xuduud la wadaagaa waddamo ay ka mid yihiin tanzaniya oo kaga beegan koonfurta suudaan iyo itoobiya oo ka xiga dhanka waqooyi bariga oo ay soomaaliya kaga beegan tahay iyo galbeedka uu ka xigo dalka yuganda magaalo madaxda kenya waa nairobi oo ku taalla bartamaha dhanka koonfureed ee waddanka waxaana masaaxa ahaan dalka kenya lagu sheegaa shan boqol iyo siddeetan kun saddex boqol lixdan iyo toddoba kilomitir laba jibaaran sidaasna wuxuu dalkan kaalinta kontonaad kaga gelayaa dowladaha ugu masaaxada ballaaran caalamka tirada guud ee dadka ku nool kenya waxaa lagu sheegaa konton milyan oo qof sida lagu ogaaday tirkoob la sameeyey sannadkii labada kun siddeed iyo tobanka waxaana soddon iyo shan boqolkiiba dadkaas ay yihiin dad muslimiin ah kuwaas oo badankood dega mombasa laamu iyo dhulka n f d ee ay soomaalidu degaan ingiriiskuna siiyey kenya marka laga hadlo xaaladda guud ee muslimiinta kenya waxay wajahayaan culaysyo amni iyo dhibaatooyin joogto ah oo uga imaanaya laamaha amniga ee dowladda kenya waxaana si gaar ah loo bartilmaameedsadaa culimmada muslimiinta aqoon-yahanada iyo dadka waxgalka u ah bulshada muslimiinta waxaa gacanta dowladda kenya ku baxay culimo caan ka ahaa waddankaas oo faafin jiray diinta islaamka kuwaasoo ay ka mid yihiin sheekh cabuud rogo sheekh makabuuri iyo daaciga samiir khaan
أساد العقيدة والشرى فوجدتهم في غفلة iyadoo ku marmarsiyoonaysa la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada ayay dowladda kenya fulisaa howlgallo amni oo ka dhana dadka muslimiinta waxaana meydadka dhallinyarada muslimiinta iyo ciidamada kenyaati wadilaan lasoo dhigaa waddooyinka
waxaan la kulannaa handadaad nooga timaada dhanka laamaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxay kooxdaas geysatay dilal qorshaysan oo ka dhan ah culimmadeenna iyo walaalaheenna naloolama dhaqma inaan nahay muwaadiniin balse waxaa naloola tacaamulaa inaan nahay muwaadiniin ku jira derajada labaad sidaad arkaysaanna muslimiinta waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan
marka laga soo tago dadka muslimiinta ee dowladda kenya dishay waxaa jira kumanaan kale oo ku xihan xabsiyada kuwaas oo la kulmaya tacdiyaad joogto ah islamarkaana aanay jirin wax maxkamad ah oo lasoo taagay dhulalka muslimiinta iyo khayraadkooda ayaa si xooga lagu qaataa waxaana aseendooyin iyo guryo waaweyn oo ku yaala embakatoni la siiyey dad nasaare ah walow ay hadda badankood halkaas ka barakaceen cabsi ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan howlgallo lagu beegsaday nasaarada ka fuliyey halkaas dhowr jeer waxay dowladda kenya dabqabadsiisay suuqyada waaweyn ay leeyihiin dadka muslimiinta waxaana arrinkaas looga gol leeyahay in lagu dabarjaro dhaqdhaqaaqa ganacsi ee muslimiinta si ay u noqdaan dad dawarsada una fududaato in diintooda ay shilimaad yar dhaafsadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka jawaabaysa tacdiyaadka ay geysanayso dowladda kenya ayaa fulisay silsilado weeraro ah oo ka dhacay gudaha kenya kuwaasoo ay ka mid yihiin weerarkii westgate kii jaamacadda gaarisa howlgalladii embekatoni weerarkii fortin riverside ee magaalada nairobi iyo kuwo kale
imefika imeshatimu tupo ndani ya miji yenu tumeleta misimba yenu jichimbeni makaburi yenu itoobiya waa dal ka mid a waddamada dhacbariga afrika si gaar ah mandiqada geeska afrika waxaana dalkan masaaxa ahaan lagu qiyaasaa hal milyan boqol iyo afar kun saddex boqol oo kilomitir laba jibaaran dadka ku noolna waxay kor u dhaafayaan boqol milyan oo qof oo badankood ah dad haysta diinta islaamka caasimadda waddankan waa adis ababa waxaana xabashada waddankaas deggan ay nasaarada wakiil uga ahaayeen dagaalada lagu hayo muslimiinta ku nool geeska afrika dagaaladii dhex maray imaaradihii muslimiinta geeska afrika iyo nasaarada xabashadana waxaa loogu laaban karaa kutubta iyo barnaamijkii dhulkii awowyaashan yaa soo dhicin doona ee idaacaddii islaamiga alfurqaan ka diyaarisay taariikhdaas itoobiya waxay xuduud la leedahay waddamo dhowr ah oo dhaca bariga afrika waxaana ka mid a eritreya oo ka xigta waqooyiga halka waqooyi bari ay kaga beegan tahay jabuuti oo sal ahaan gumaystuhu ka gooyeen soomaaliya koonfur waxaa kaga beegan etoobiya dalka kenya halka galbeedkana uu ka xigo waddanka muslimka ee suudaan bari iyo koonfur barina waxaa ka xiga soomaaliya waxaana itoobiya ku nool qowmiyado badan oo kala diin ah tigreega iyo maxaarada oo ah dad tiro yar marka loo eego qowmiyadaha kale ee muslimiinta ayaana waddankan hoggaankiisa gacanta ku haya عصفت بنا الأهواء والأوزار عصفت وعلت سمانا ذلة وصفت marka laga hadlo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta etoobiya waa mid cakiran mana haystaan xuquuqda yar ee muwaadinnimada ciidamada ammaankana waxay qaadaan howlgallo ay si gaara ugu beegsanayaan dadka muslimiinta ah dabayaaqadii bishii diseembar ee sannadkii labada kun sagaal iyo tobanka dad nasaare ah oo taageero ka helaya booliiska etoobiya ayaa dabqabadsiiyey saddex masjid oo ku yaala magaalada moota ee gobolka amxaarada waxay sidoo kale gubeen xarumo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta ciidamada booliiska ayaana si toosa uga qayb qaadanayay falalkaas wuxushnimada ah taas oo bannaanka soo dhigtay in maamulka uu hogaaminayo abay axmed aanay jirin wax uu kaga duwan yahay maamuladii isaga kaga horreeyey talada dalka etoobiya الكتائب فاتحها الإنذار عار جثى muslimiinta soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysiga ku haystaan xabashida ayaa iyagana wajahaya xaalad adag waxaa la dilaa ragga dumarkana waa la kufsadaa xabsiyo sumcad xun oo waxaa ka dhacaya aan la suraysan karin ayayna xabashidu ka furteen jigjiga iyo magaalooyinka la midka ah halkaas oo lagu jirdilo dadka muslimiinta ee soomaaliyeed maamulka uu hogaamiye mustafa cagjar ee ka amar qaata abay axmed ayaanay jirin wax uu kaga duwan yahay maamulkii cabdi iley waxayna weli muslimiinta ku nool soomaali galbeed ku dhex jiraan xaalad mugdi ah oo aanay kaga bixi karin waxaan ka ahayn jihaadka waddada allah
waxaa lagugu xidhayaa labada lugood katiinad baa lagaaga xidhayaa labada gacanood katiinad baa lagaaga xidhayaa si aadan u nuxnuxsanooda u dhaqdhaqaaqin soomaali fig baa lagu dhahaa waa la figeeyey ee marka figta lagu haya gacmaha ayaa laysku xidhaa waa taas hadda saas iigu taalla tan kalena waa sidoo kale badeel baa saa loo dardarayaa sidii gobashii baa marka saa loo fidinhayaa kadib markaa dadkii qofkii oon ka carcarari karin oo labada gacmoodna ka katiinadaysan laba lugoodna ka katiinadaysan baa dabkii lagu gelgelsiinayaa si uu maaragtay ugu gubto oo intuu cabsado waxa laga raadinayo uu sheego
أحجار shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ayay ka qaybgalayaashu sheegeen inay aad uga xun yihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta ku nool kenya iyo tacdiyaadka uu maamulka abay axmed ku hayo muslimiinta ku nool etoobiya ka soo qiibgalayaasha shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga afrika waxay tacsi u dirayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya kuwaas oo dilal qorshaysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyiinta kenya waxay kaloo aad uga xun yihiin cadowtooyada guracan ee maamulka abiy axmed uu ku hayo muslimiinta ku nool ethoobiya taasoo ay ugu dambaysay masaajidadii lagu gubay gobolka amxaarada
أوما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام فأين أين الثار
yuganda waa dal ka mid a kuwa dhaca bariga afrika waxaana bad ahaan lagu sheegaa kun oo kilomitir laba jibaaran xuduudna wuxuu la leeyahay dalkan waddamada kenya tanzaniya koongada dimuqraadiga koonfurta suudaan iyo ruwanda tirada guud ee dadka ku nool waddanka yuganda waxay gaarayaan ku dhowaad afartan milyan afartan boqolkiiba waa dad muslimiin ah inkastoo dowladdu ay aad u yarayso kana dhigto inay yihiin shan iyo toban boqolkiiba tirada guud ee dadka ku nool yuganda inkastoo warbaahintu aanay soo bandhigin xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta yuganda haddana noloshoodu ma ahan mid wanaagsan faqrigana wuxuu ku dhex faafay bulshooyinka muslimiinta maadaama aan loo oggolayn in si xor ay u shaqaystaan kooxo aan la aqoon oo loo badinayo in dowladda yuganda ay abaabulayso ayaa dhowr jeer waxay dilal qorshaysan u geysteen qaar ka mid a culimmada muslimiinta yuganda dilalkaasna waxay ka dhaceen magaalada caasimadda ee kambaala iyo deegaanada u dhow waxay taasi keentay in ducaadda muslimiinta ay la soo diristo cabsi ah in la beegsado islamarkaana qaarkood ay hakadgeliyaan dhaqdhaqaaqooda waxaa dhanka kale deegaanada muslimiinta ay degaan lagu dhex daadiyey hayda tansiiri oo kirishtaanka ku dhex faafinaya bulshooyinka muslimiinta iyagoo uga faa'iidaysanaya saboolnimada qoysaska qaar waxaana inkastoo hay-adaha tansiiriga iskudayada samaynayaan ay haddana muslimiinta yuganda ku ammaanan yihiin inay ilaashanayaan diintooda welina ay yihiin saddex meelood hal meel dadka ku nool yuganda tanzaniya ayaa ka mid a waddamada dhaca bariga afrika waxaa waddankan oo masax ahaan gaaraya oo kilomitir iskuweer ku nool dad lagu qiyaasay milyan oo qof kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah caasimadda waddankanna waa dodooma gumaystihii ingiriiska oo badi gumaystay waddamada dhaca bariga afrika ayaa dalkan oo horraantiisa la odhan jiray zanjibaar la wareegay waxaana uu dadaal dheeri ah ku bixiyey sidii uu dalkan ugu beeri lahaa dad aan muslimiin ahayn oo uu ka soo ururiyey waddamada afrika inkastoo aqlabiyadda guud ee dadka ku nool waddankan ay muslimiin yihiin haddana waxaa jira dadyow kale oo haysta diimo munxarif ah kuwaas oo maamuus ka hela dowladda ka talisa dalkaas ee ku daaban reer galbeedka duulaanka kuwa caalamka islaamka
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا eritreya waa dal yar oo isna dhaca bariga afrika waxaa masaaxada waddankan lagu sheegaa oo kilomitir iskuweer dadka ku noolna waa shan milyan oo ruux kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah inkastoo ay jiraan dad nasaare ah oo lagu dhex beeray waxaana talada dalkan gacanta ku haya siyaas afawarki oo ah madaxweyne nasraani ah caasimadda waddankan waa magaalada asmara waxay eritreya xuduud la leedahay waddamada suudaan jabuuti iyo etoobiya xaaladda dhabta ee muslimiinta ku nool waddankan waa mid liidata kumanaan ruux oo ka mid a muslimiinta ayaa ku jira xabsiyada dadka muslimiinta ahna waxaa lagu qasbaa inay dhaqangeliyaan nidaamyada cilmaaniga ee ka hor imaanaya diinta islaamka dhammaadkii sannadkii ka dowladda eritreya ayaa amar ku siisay maamulka madarse islaami ah oo lagu magacaabo addiyaa in wiilasha iyo gabdhuhu ay isdhex fadhiisiyaan hase yeeshee waxaa taas ka hor yimid maamulka madrasada dowladda eritreya ayaa markaas kadib waxay xabsiga dhigtay maamulka iskuulka addiyaa oo ku yaala magaalada asmara waxaana tallaabadaasi uga gol lahayd inay ku cadaadiso muslimiinta dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta eritreya xilligan la joogo kama timaado oo keliya dhanka dowladda waxaana waddankan xabsiyo ka furtay dowladda imaaraadka carabta oo barakicisay qoysas badan oo muslimiin ah oo deganaa magaalooyinka xeebaha oo ay ka mid tahay magaalada casab تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق jabuuti waa waddan asal ahaan uu gumaystuhu ka jaray soomaaliya masaaxe ahaan wuxuu gaaraa oo kilomitir laba jibaaran wuxuuna xuduud beenaadyo la wadaagaa soomaaliya eritreya iyo etoobiya dalkan wuxuu hadda hoy u yahay ciidamo ka socda waddamo ajaanib ah waxaana saldhig ku leh ciidamada maraykanka shiinaha iyo kuwo kale ismaaciil cumar geelle ayaa isagoo ilaashanaya danihiisa gaarka ah wuxuu waddankan ka dhigay dalka ugu badan ay ku yaalaan saldhigyada militari ay leeyihiin dowlado shisheeye ah
الإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب soomaaliya isaguna waa dalkan aynu ku noolnahay ee dhaca bariga qaaradda afrika gaar ahaan geeska afrika waxaa dadka ku nool boqolkiiba boqol ay yihiin dad muslimiin ah oo allah ku sharfay inay hormuud u noqdaan muslimiinta bariga afrika laga soo bilaabo halgankii awowyaasheen axmed gure iyo raggii ka horeeyey ilaa iyo maanta waxay muslimiinta soomaaliyeed ku hogaaminayaan muslimiinta bariga afrika dagaalka jihaadka ee ka dhankaa nasaarada ay horboodayso dowladda xabashida etoobiya soomaaliya waxay nasiib u yeelatay in laga taago wilaayaad islaami ah oo qalcad iyo difaac adag u noqday muslimiinta bariga afrika sida lagu sheegay bayaankii ka soo baxay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ka soo qaybgalayaasha waxay caddeeyeen in wilaayaadka islaamiga ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhammaantood magana u ah qof kasta oo dhibane u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta mar kale waxay soomaaliya nasiib u yeelatay inay martigeliso shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee isugu yimaadeen in ka badan boqol xubnood oo isugu jira hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka mustawihii ugu sareeyey ee ka soo qaybgalay shirkan wuxuu ahaa amiirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda sida uu sheegayo wariyaheena cabdilfataax oo idaacaddii islaamiga alfurqaan uga qaybgalay shirkaas waxyaabaha gaarka ii soo jiita waxaa ka mid ahaa shirka heer mustawihii ugu sarreeyay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka soo qayb galay sida amiirka sheekh axmed cumar abuu cubayda dadka qaar aaraada dhiibanaya ama marka arrimaha masiiriga ah ama marka laga hadlayo arrimaha saameynta leh sida muslimiinta qadiyadaha taabanaya dadka qaar way ilmeynayeen waxaan arkay mas-uuliyiin ilmeynaya ayaan indheheyga ku arkay waxaan arkay odayaal dhaqameedyo lintu ay ka timid ayaan indheheyga ku arkay marka wuxuu ahaa shir
والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد haddaba shirkaas waxaa looga tashanayey loogana arinsinayey sidii horumar iyo baraari lagu gaarsiin lahaa muslimiinta ku nool waddamadaas aan soo sheegnay waxaana marka la isku eego dadaalka socda masaafada la jaray iyo wacyiga hoggaanka mujaahidiinta ay ummaddu filan kartaa khayr iyo sarakac sannadaha dhow ee soo socda sidaas waxaa sheegaya aqoon-yahanada muslimiinta ee fikradahooda ka dhiibtay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika
فانظروا كم صار منا يفزع الكفار جبنا كم دحرنا xubnaha ka soo qaybgalay shirkaas waxaa ku jiray wufuud muhaajiriin ah iyo dad ka yimid dhulka n f d waxayna tallaabadaas muujinaysaa miisaanka uu lahaa shirkaas iyo in muslimiinta bariga afrika ay ajiibayaan baaqii hoggaanka mujaahidiinta ee ahaa inay fadhiga ka kacaan hiryada gumaysigana iska dulqaadaan
fariinta afaraad waxaan u diraynaa walaalaheenna muslimiinta ah ee ku dhaqan bariga afrika gaar ahaan kenya etoobiya iyo muslimiinta ku dhaqan afrikada dhexe waa la soconnaa dhibaatada gumaysiga iyo dulmiga arxandarrada ah ee ay gaaladu idinku hayso waxaan la damqanaynaa xanuunka aad la damqanaysaan insha allahu mujaahidiintu marna kama gaabin doonaan inay intii awooddooda ah idin garb istaagaan idiin aaraan cadowgiinnana xanuunka geyrada ay dhadhansiyaan bicawnillaahi wa quwatih ma ilaawi doonna dhiigga culammada muslimiinta ah ee lagu daadiyey waddooyinka mombaasa sida sheekh cabuud roogow iyo sheekh abubakar makabuuri iyo sheekh abunusayba samiir khaan iyo kuwo kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu garanayo cid weliba oo cadowga ka tirsan ama ku gacansiisay dilalkaas iyo tacadiyadaas hadaf ayuu inoo yahay beegsigiisa xisaab adag ayaana sugaysa wakhti dhow aan dheerayn biidnillaah kaalintiinna jihaadka qaata dhallinyarada u soo dira xarumaha tababarrada waxaan idinku baaqaynaa inaad soo hijrootaan ajiibtaanna qowlka allah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi ithaaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman hayrakum wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay'a wallaahu calaa kulli shayin qadiir wa qaala tacaala infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun muslimiinta ku nool bariga afrika waxaan ugu baaqaynaa inay hubka qaataan bartaanna funuunta dagaalka qaybihiisa kala duwan sida xarbulcisaabaadka dhallinyaradoodana waxaan leeyahay laaya gaalada idiin dhow waxba hawla harina toorrey qofkii ku dili karaa ama faasa ku dilo gaari qofkii jiirsin karana ha jiirsiiyo meeshaad ku aragtaan ku baagsada howlgalladiinna rabbi u kaashada qarsoodidana ku dadaala ahdaaftan si gaara u xusha tajaarubtana ka faa'iidaysta barakadeedana waad arki doontaan
في الله كنا من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد فكفى بالله شاهد قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay dhowaan baraha internetka waxaa lagu baahiyey maqtac muhiim ah oo uu sheekh abi hureyre qaasim arriimi kaga hadlayo walaaltinimada waxaana tarjamada maqtacan inoo soo gudbinaya haashim cabdinaasir تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهين كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد وانتفض بالعطاء تموج التحايا يا محمد الله عز وجل يخا- يخاطب رسوله يا محمد allah wuxuu la hadlayaa rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay muxamedow midka ugu khayrka badan intaan abuuray uguna daahirsan lehna akhlaaqda wanaagsan muxamedka aan ka dhigay mid u tura mu'miniinta oo u naxariista haddii aad bixi leed waxa adduun ka yaalla oo idil ma aadan awoodi lahayn inaad qulubtooda isku soo dunto hase yeeshee allaah ayaa isku soo dumay الإله نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء ويغفو بعيدا جوار السماء تموج يكفي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب كم فرح الصحابة بهذا الحديث walaatinimada waxaa sharaf ugu filan hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa qofku wuxuu la jiraa qofka uu jeclaado alla maxay ku farxeen saxaabada xadiidkan الأخوة نداء الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي walaatinimadu waa baaqa iyo waxa uu allaah dadka ugu yeero maalinta qiyaamaha aaway kuwa weynadayda isku jeclaaday maanta waxaan u haraynayaa harkayga iyadoo ay tahay maalin aanu jirin har harka allaah mooyee ونغرف من نابعنا بارتواء قلوب كنقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقاء فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نرسو بشط الوفاء
ثلاثة من كنا فيها rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay saddex qofkii laga helaa wuxuu dhammaystirtay macaanka iimaanka waa inuu allaah iyo rasuulkiisa ka jeclaado wax waliba oo ka soo haray inuu u naco inuu ku laabto gaalnimada kadib markii uu allaah ka soo badbaadiyey si la mid a sida uu u necab yahay in lagu tuuro naarta iyo inuu qofku qofka kale u jeclaado allaah dartii tani waa macaan arrimahan wuxuu qofku ku dhidhiminayaa macaanka iimaanka waxaana ka mid a arrimahaas in allaah dartii wax loo jeclaado walaatinimadu waxay meesha ka saaraysaa humuumta iyo murugada waa mid ka mid a arrimaha keena in dhibaatadu ay isku beddesho barwaaqo iyo kayr sidaas darteed ibnu mascuud waxaa laga sheegaa inuu dhihi jiray marka uu u tago asxaabtiisa idinku waxaa tihiin kuwa iga fayda murugada خرج إلى أصحابه قال لهم أنتم جلاء حزني
قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan ka cudur daaranaynaa inaan soo gudbin karin xubintii raad wakhtiga oo cidhiirina waa awgeed waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين